galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiisa bisha janaayana ay tahay sanadka halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imaanayso istuudiyogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaca wararka maantana waxaa ugu waaweyn kooxda xuutiyiinta ayaa sii daayey shan iyo labaatan lahaystayaala oo ay ka qabsadeen markab marayay badda cas astaanta yuhuuddu isticmaali jireen ee iswaastikada la yidhaahdo ayaa lagu xardhay boodh uu siyaasi isku xayeysiinayay dalkan austreeliya xuutiyiinta yemen ayaa sii daayay shaqaalihii markab xamuul ahaa sanad kadib markii dagaalamayaasheedu ay qafaasheen markabkaasi oo marayay badda cas tallaabadan ay qaaday kooxdan xuutiyiinta ah ee iiraan ay taageerto ayaa ka turjumaysa dadaaladii u dambeeyey ee kooxdan ay ku doonayso inay markaasi dabciso weeraradii ay hore ugu qaadi jirtay maraakiibta kadib xabad joojintii kaaza laga hirgeliyey kooxdan fallaagada ayaa waxa ay sii daysay badmaaxyadan kadib markii wadahadal dhexdhexaadina ay gashay dowladda cumaan labaatan iyo shan shaqaalahaas markabka ayaa lagu wareejiyey dalka cumaan dadkaasna waxaa ku jiray toddobiyo toban qof oo u dhashay dalka filibiin saddex u dhashay ukraine laba bulgariana laba mexicana iyo qof rumeniya ka yimid maamulayaasha mexico ayaa xadka magaalada ciudad hores waxa ay ka dhisayaan teendhooyin bala iyagoo u diyaargaroobaya in madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu fuliyo ballanqaadyadii uu ku sheegay inuu dad aad u fara badan kasoo tarxiili doono dalkiisa dowladda mexico ayaa sagaal teendhooyin kala duwana waxay ka dhisaysaa magaalooyinka ku teedsan xadka ay la leeyihiin maraykanka si loo qaabilo dadkaas lasoo tarxiilayo dadka maamula teendhooyinkaas mexico laga dhisay ayaa iyagu sheegaya in kumanaan qof oo lasoo tarxiilay ay dhici karto inay qalqaliyaan magaalada xadka ku taala ee tiguana iyo magaalooyinka kale ee xadka ku yaala maamulayaasha ayaa sheegay in xarumahaasi la dhisayo oo lagu soo dhoweynayo dadka laga soo tarxiilaya maraykanka ay bixin doonaan cunto hoy ku meel gaara caafimaad iyo in laga gargaarayo dadkaasi inay helaan dukumentiyo aqoonsi sida laga soo xigtay dukumenti dowladda mexico ay soo saartay oo lagu sharaxayo istraatiijiyadan loogu magacdaray kusoo dhowow mexico boodh uu lahaa siyaasi musharax federaala ee dalkan australia ayaa waxaa lagu qoray astaanta naadsiyiintu ay isticmaali jireen ee shuwastikada la yidhaahdo boodhka waxaan lagu qoray ayaa waxaa iska lahaa musharax sam faraway oo ah musharax ka tirsan xisbiga nationalka oo u taagan kursiga claire ee gobolka new south wales gaar ahaan central west qeybta la yidhaahdo qoraal ka soo baxay maer farway ayaa waxa uu ku sheegay in kooxaha xagjirka garabka midig ee fog iyo neo naadsiyiintu aysan boos ku lahayn dalkan australia waxaana uu rajaynayaa in dadkii falkaasi ku kacay si buuxda sharciga loo horkeeno afhayeenu hadlay booliska gobolka new south wales ayaa sheegay in dhacdadan la baarayo askarta bilayskana ay kala shaqeynayaan bulshada gobolka new south wales sidii qof walba uu gobolka u noqon lahaa mid ammaan ku hela premierka gobolka new south wales chris mins ayaa cambaareeyay weerarkan isagoo sheegay in cunsuriyad takoor iyo yuhuud nacayb aysan boos ku lahayn gobolka new south wales iyadoo booliska iyo siyaasiyiintu ay ka jawaabayaan weerarada yuhuud nacaybka ee dalkan australia kusii kordhay dembiyada nacaybka ee ka dhanka bulshooyinka kale ayaa iyaguna aada u kordhay macluumaad ay aruurisay islaamofobia register oo diiwaan gelisa dhacdooyinka islaam nacaybka ayaa muujinaya in dhacdooyinkaasi ay kordheen shan boqol boqolkiiba wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar weerarkii xamaas ay ku qaaday israa'iil iyadoo sagaal boqol oo dhacdo lasoo wariyey wixii ka dambeeyey oktoobar ergey gaara oo loo saaray la dagaalanka islaam nacaybka aftaab maalig ayaa s b s ta u sheegay in wadahadalada uu ku yeelanayo dalka oo dhan ay muujinayaan in cadaawad ama nacayb ballaaran gacanka hadal iyo dhibaatooyin kale ay ka jiraan dalka oo dhan dalka turkigana waxaa sii kordheeya carada ka dhalanaysa eeda la soo jeedinaya oo ah in dayacaad ay qeyb weyn ka qaadatay dab ka kacay hoteel ay ku dhinteen toddobaatan iyo sagaal qof konton iyo kow kalena ay ku dhaawacmeen waxa ay qaadatay ayaa layidhi laba iyo toban saacadood in dabkaasi la demiyo dabka ayaana dhex jiiray oo burburiyey hoteelkii iyadoo saraakiisha halkaasi ka hadlay ay sheegeen in ay laba boqol iyo soddon iyo sideed qof oo martiya ay hoteelkaasi u joogeen iyadoo markaasi bilow ahayd xilliga mashquulka ah ee fasaxa dadku ay galaan dadka ka badbaaday ayaa sheegay in hoteelku uusan lahayn qalabka kadiga dabka ee smoke alarmiga la yiraahdo oo isagu markuu qiiq dareemo qayliya ama sawaxan uu ka baxo turkiga ayaa ku dhawaaqay maalin buuxda oo baroordiiqa iyadoo calankana hoos loo dhigay saadaasha hawada birto jimca waa magaalada melbourne waa daruuro iyo labaatan iyo saddex sydney waa roobab iyo labaatan iyo lix halka australian dollar maanta waxaa lagu sarfeeyey lixdan iyo saddex senti oo doolarka maraykanka ah